tahay in tiradahan socda ee soomaaliya lagu wadaa ay ka dhexeeyaan uun bulshada caalamka iyo iyo beel keliya oo soomaali kamid ah hal beel oo qura ayaa talada gacan ku haysa beeshaasa waxa ka dambeeya oo ra'y ka qaabtaan waxa weeye puntland marka aragtida iyo habka ay doonayso puntland inay soomaali u ekaato ayuunba gaalada in laga iiminaya ee dushana dadweynaha soomaali dusha laga saaro dadweyne laga saaro laakiin wax wax suurtageliya maaha in four point five ina lagu doorto oo magaranaysaaya guriga hoose ee haddii la bedelo la yidhaaho degmooyin ha lagu doorto aqalka sare gobolladu ha soo doorteen waa ra'yi iska hor imanaya waana ra'yi u adeegaya siyaasadii maxamed siyaad bare ee dufidsiga aheyd ee uu ku fariisiiyey sideedii tobanka gobol ee soomaaliya la odhan jiray ee dagaalku ka dhacay oo cadaaladdarra socoto waxba ka hagaagi maayaan laano runta dalka taaganaya beenta dibadda lagu soo maluuqay bay isqabani maayaan shan iyo labaatan sana waxa soomaaliya u degi weyda waxa weeye beenta kulba caalamka laga soo iibinayo iyo xaqiiqada dhulka ka taagan ayaan islahayn ilaa labada la simo oo xaqiiqada runta ee xaqaa lagu xisaabtamana soomaali degi mayso waxaan u sheegaynaa in cabdirashiid iyo cabgaas inaanay soconayn fikradda ay gudow ku soo sameeyaan inaanay soomaali aanay aqbalayn aanay dusheena ka saareen iyagu waxay doonayaan maadaama soo doonayan soomaali wata imika ama istanbul bisha dhexdeeda tegino soomaaliya soomaaliya wada hadlayaan anagu dalba wadan boon la hadli maayo gobol iyo ciyaal iyo qadaa iyo wayfaytad waxaan ka tagin waxaan umanahay anagoo dala inaan lixdankii ku darsanay dalka soomaaliya baan ku darsanay maantana haddaanu wax ku dartay haddaanu kala tegin dalkii baan la hadlnaa laakiin anagu waxaan dowlad lagu soo malmaluuqayo ee kooba lagaga bajinayo reer xamar muqdisho lagaga bajinayo reer banaani lagaga bajinayo loo hanjabiyo waa wax laga xishooda inay maanta ay garowe u digteed garayso si xamar muqdisho u digteed garayso wax laga xishooda soomaaliya markay dowlada yeelato hagaajiya wax kasoo bixi doonaaye nimanka caalamku maan tuusi lahayn inaan anagu wada hadalo oga lahay iyo wax kasoo baxaya ma jiro